ujeeddada u nimidna waxaa waaye un inaan idinla tashanaa wasaaraddii iyo labada guddi oo wada socdo sidii hadda uga soo samaynay garoowe iyo iyo iyo hirshabeelle inaan idinkala tashanaa tubta ama roadmapki aan samaynay oo lagu dhammaystiri lahaa dastuurka oo wakhtiga hadda noo harayba ay tahay siddeed bilood kale maandeydkana la siiyey waxaa waaye inaan ku dhammaystirnaa labada kun iyo siddeed iyo tobanka marka waxaan rajeynaa labada beri oo soo socoto intaan madaxa isgelinno idinkana wixii aaraa aad ugu biirin kartiin annagana waxaan idinku biirin karno waxaan isku ognahay aan ku kala tagnaa markaas marka marka koowaadna ma aha saa u sheegtay marar badanna waa nimid martiqaadkiinana aadaan runtii ula bognay haddana haddana haddana waa waa waa idinka filaynaa taasna waa mahadsantihin